dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba baaka ku saartay walkuqubadowga xaalada adag ee ku jarta degmada baardheera iyo sidii gurmud landeersiila ay bulshada saameyn gaara kawaladii daadidkiiyo karogmadi hana si oo walyeelin jeysadii dadka ka nool deegaanka hana kumid ee odayaalka dhaqanka ee dowlad goboleedka jubbaland oo magaalada kismaayo kulanka weeldhad iyo si degdeg ee ankabaaqi hay-ado iyo dowladda iniyo walkuqubadaan xaalada adag ee ku jarta degmada baardheer ee gobolka gedaa waxaanan isugu imaanay in aan ka tacasiyeyno masiibooyinka masiibaa lagu tilmaami karaa masiibada ka dhacday degmada baardheere oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland masiibo isdaba joogtay oo ugu dambeysay tii fatahaadda webiga iyo roobabka taan maanta halkaa isugu imaanay waa taas hay-adaha caalamiga ehelada dadka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland bannaan iyo gudo wixii joogaba waxaan annagoo odayaasha dhaqankannahay waxaan soo jeedinaynaa dadkaas masiibadu ku habsatay in gargaar deg dega lala gaaro igtoon bay sii aadaaye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa idinla xanuunsanaynaa waxay ila tahay waxa baar dheere yaalla waa waa masiibo masiibooyinka ka mid ah waxaan leenahay sidii raggii uga horreeyey ugaasyada ahaa ay uga hadleen meel hood doonaysa hadal wax kama daro lilahi wa inaa ilaahi raajicuun intay dhimatay allaha u naxariisto intay ku dhaawacantay oo dhibaatada ku gaartayna allaha biskeeya dowladda federaalka ee ugu horeeya madaxweynaha federaalka in loo gurmado ummaddaas dhibaatadaa ka dhacday ilaahay dhibaatada asagaa bixin kara asagaa keenay amrullaahi waaye wixii amar ilaahayna lama diidi karo laakiin in loo gurmado wixii nool